ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in teknolojiyaddu ay yareyso musuq maasuqa sidoo kale ay ka qayb qaadato fududeynta bixinta mushaaraadka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadda adduunku u wareegay adeegsiga teknolojiyadda sidaa awgeed waxaa ka go-an xukuumadda diyaarinta shuruucdii lagu ilaalin lahaa ganacsatada soomaaliyeed ee maalgelinta xoogan gelisa horumarinta teknolojiyadda maaliyadeed ee soomaaliya mudane xamse ayaa tilmaamay dowladdu inay dhiirgelinayso ganacsada gaarka loo leeyahay isagoo ku bogaadiyey shirkadda isgaarsiinta hormuud doorka weyn ay ka ciyaarayso horumarinta dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyay xiritaanka shirweynaha bandhiga teknolojiyadda maaliyadeed soomaaliya ayaa tilmaamay in hadda dowladdu ay xoogga saarayso isticmaalka adeegsiga teknolojiyadda